haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira u soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari
waana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa barnaamijkaidinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari sida caadada ahaydna barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dhambaalladii aad inoo soo dirteen iyo heese dabacsan oo aan kala dhicin oo aan idiin soo xulnay caasha haya dhambaalka ugu horreeya bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waxauu naga soo gaaray xaaji cabdulaahi samow safiyo aadan shamcuun iyo sidoo kale zaynab aadan shamcuun iyo odaygeeda sacdiyo aadan shamcuun iyo odaygeeda iyo muno xaashi odaygeeda iyo nafiso cabdulaahi xuseen iyo naseexo maxamuud waxaa la yidhaahdaa zara iyo fardowsa anis cabdulaahi iyo nasro xuseen cali iyo ugu dambeyntii aamine jibriil axmed iyo sidoo kale xamdi cali culow iyo dhammaan macalimiinta dugsiga hoose dhexe ee horseed ex maxaa kaa reebay ayaa la yihahdaa iskuulkan axitaaniyad aroos hawada u marinayaan caruuska iyo caruusada baa la yiri mudanaha iyo marwada farta iyo faraatiga waa tahay waa dictoresa iyo doctoorka baa layiri waxay kale yihiin wariye cabdiraxmaan shamcuun iyo xaaskiisa ah qaali yuusuf ibraahim oo arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka hirshabeelle waa isniintii bishan juun ay ahayd toddoba waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin aamiin ayaananu u raaciyay dhankayga dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah ayeye adey maxamed guraaw iyo ayeye maryan aadan cali ayeye sacdiye nuur ibraahim iyo eeda raxiimo cali aamin bayaan cali aamin eeda carabe xuseen maxamed iyo umaano cali aadan yacquub cali aadan daa'uud cali aadan nuuridiin cali aadan saciid yaasiin cabdiqaasim iyo muhaab mucalim yuusuf asma mucalim yuusuf zakiya mucalim yuusuf iyo aamina abshir cabdi xasan aamine xasan cusmaan iyo dhammaan reer mucalim yuusuf iyo reer cali aadan xasan iyo dad kale oo fara badan dhammaan dadkaas waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah cabdikamaal cali aadan iyo marwadiisa qaaliga ah jaaliye mucalim yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay xaafadda qaahira ee magaalada baydhabo ee gobolka baay taariikhdu markii ay ahayd sideedii bishan juun ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka waxaanu leenahay isku waaro ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu horreysa ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta hiboy codadka aslaa derbi iyo xalimo khaliif magool
habeenadan daraada hurdadii ka tooso midkaa naftiidana hadba meel abaarto anoon hagara ku qabin ishalee laha adduunkii oo dhibaatayda taagane hiboodka mahadala'ayne hibood howlaha adduunkii oo dhibaatayda taagane habeen dhalad ninkii anaa tala kama habawde hiboy adimadadae hodiyo ayaaniyo hiboragisu dhaafe habeen dhalad ninkii anaa tala kama habawde hiboy adimadadae hiboy kolka waan qadayo hiboy reeraha intaan dayay waxaan haasawaaye hiboy kolka waan qadayo hiboy reeraha intaan dayay waxaan haasawaaye
mar kale ayaan dhinaca dhambaalada jallaacayna dhambaalkan waa tahaniyad aroos dadka dirayana waxaa ugu horeeya maxamed abuukar casayr waxaa kaloo ku jira bashiir cabdi daahir cabdiqani xaaji maxamed iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag iyo maxamed cabdirasaaq toolman iyo cabdiraxmaan cali deerey iyo cabdulqaadir maxamed iimaan ababu baa layidhaahdaa iyo maryan sheekh cabdi iyo mako maxamed iimaan makabela baa layidhahdaa iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa ku jira waa tahay iyo mahad mukhtaar cabduleehi iyo iyo islaam maxamed axmed iyo mahad axmed calasow iyo ugu dambeyntii baa layidhi maxamed nuur tarzan farxiyo axmed danuuni iyo cali maxamed warsame caleyka baa layihahdaa dhammaantood waxaa dadkan iyagoo isku duuban ay tahaniyad aroos hawada u marinayaan caruuska iyo caruusada baa layidhi cabdiraxmaan shamcuun iyo xaaskiisa qaali yuusuf ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ubad kheyr qabaa ayay ugu duceynayaan in ilaahay uu kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey caasha dhambaal tahaniya dhalasho ah ayaan hayaa waxaana uu naga soo gaaray hooyo xabiiba sacadiye cali cismaan gaashaan yare iyo maxamed cali cismaan gaashaan yare iyo xaaskiisii iyo caruurtiisa habaryar zahro faysal mawlac aashito khaliif ismaaciil dhammaan reer maxamed maxamuud digis iyo dhammaan reer cismaan gaashaanyare iyo cabdinuur maxamed kediye waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan xaaji nuur digis iyo gacalisidiisa mine cali cismaan oo bishan juun uu wiil ugu dhashay kalkaal hosbitaal ee magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin igaarka reerka kusoo biiray loona bixiyey magaciisa sayid bilaal xaaji nuur digis ha noqdo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegaystayaal idin soo qabanay heesta indha caashaq iyo fanaanada codka macaan maryan mursal ciise
indhaha shaqbow igu eegayo anna waan arko imbiriirsade indhaha shaqbow igu eegayo anna waan arko imbiriirsade ha ogada sariyo ha urkiyo wadnaha ogada sariyo urkiyo wadnaha ku abuuranye ku abuuranye awxayan daraa awxayan daraa inagoon aroosin inagoon aroosin oon ilgalaa ama u galaa awxayan daraa awxayan daraa inagoon aroosin inagoon aroosin oon ilgalaa ama u galaa arrintan wadiyaseeye gata waa amar ilaah waan ooyaya arrintan wadiyaseeye gata waa amar ilaah waan ooyaya oogada sariyo urkiyo wadnaha oogada sariyo urkiyo wadnaha ha ku abuuranye ha ku abuuranye awxayan daraa awxayan daraa inagoon aroosin inagoon aroosin oon ilgalaa ama u galaa awxayan daraa awxayan daraa inagoon aroosin inagoon aroosin oon ilgalaa ama u galaa anfac maacuno wana baarsade sida ayro geela lalaasaye anfac maacuno wana baarsade sida ayro geela lalaasaye ha oogada sariyo ha urkiyo wadnaha ha oogada sariyo urkiyo wadnaha ha ku abuuranye ha ku abuuranye awxaya daraa awxaya daraa inagoon aroosin inagoon aroosin oon ilgala ama u galaa awxayan daraa awxayan daraa inagoon aroosin inagoon aroosin oon ilgalaa ama u galaa
dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeeya wariyaha v o eda xeryaha dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulle yogol iyo xaaskiisa nimco sheekh cabdinaasir iyo caruurtiisa oo kale ah cabdilmajiid axmed nuur maxamed muna axmed nuur maxamed iyo muniire axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo rumaan axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol waxay hambaliyo dhalasho u dirayaan cabdicasiis axmed cabdulaahi yogol iyo xaaskiisa xamda daahir faarax ay gabar igu dhalatay xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjig ah gabadhaasi waxaa loo bixiyey baalyare mumtaas cabdilcasiis waxay leeyihiin soo weynow oo noqo tii dal dad iyo diinna wax wanaagsan u tarta aamiin haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah aaba cabdiraxmaan amiin iyo aabo shiimoy manuur daahir iyo hooyo xaawo macalin hooyo shukri xaaji kuule iyo ibraahim cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan cabdinuur cabdiraxmaan madiine cabdiraxmaan iyo xaawo cabdiraxmaan dhammaan reer cabdiraxmaan iyo cabdifataax shiimoy maxamed deeq shiimoy maxamed shiimoy iyo suleeqo shiimoy sacadiyo shiimoy iyo dhammaan reer shiimoy iyo weliba asxaab qaali ah baa layidhi waa kuwe waa cabdishakuur faarax xirsi iyo ciise xasan cabdulaahi axmed maxamed jirjirooni iyo kamaal cabdirasaaq gees dheer dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahay niyad dalasho ay u dirayaan maxamed cabdiraxmaan oo ku magac dheer l g iyo nasteexo shiimoy bahjabeelo oo uu wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo xaafadda bardaale magaca wiilka waa suhayb suhayb waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha
afrika iyo aasiyana marayo adoo kale aadne kuma arko limana la'aanta miyaan ledaa naftaada bangiyaan ku baayacay bustoola ibaala rorgaad tahayo naftaada bangiyaan ku baayacay limana la'aanta miyaan ledaa tan ada gabarow dhalaad tahayo adaan tolka kaaga sod limana la'aanta miyaan ledaa jamal badanay jamiilaadaan ku jecel sidii johoradii jamal badanay jamiilaadaan ku jecel xeligoona la'aanta miyaa leedahay la'aanta miyaa leedahay la'aanta miyaa leedahay sidii sharaxiyo nusqaya farale shamsoy shukri baan ku leeyahay sidii sharaxiyo nusqaya farale shamsoy shukri baan ku leeyahay limona la'aanta miyaa ledahay la'aanta miyaa ledahay la'aanta miyaa ledahay la'aanta miyaa ledahay
dhamaalkanna wuxuu naga soo gaaray macalin cabdinaasir hire iyo cabdulaahi dhabare iyo xaaskiisa shamso sheekh cabdulaahi iyo caruurteeda luqmaan wadaadyare iyo sacdiye cabdulaahi sheekh xasan iyo sidoo kale axmed odowaa waxaa loo yaqaanaa cabay dheere iyo axmed maxamed dubad koofi iyo maxamed xasan kamiin maxamed barise iyo xaaskiisa dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan duniyada daafaheeda baa layidhi waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed sheekh xasan waxaa loo yaqaanaa wadaadyare iyo hooyo sacdiyo bilow dhuubow oo uu lagu dhashay degmada beled xaawo waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar aamiin dhalashada ayaa toddobaadkan ugu badana caasha waxaa noo baaqaya dadka kale ah aabi ibraahim bulle xasan iyo caruurtiisa isaaq maxamed bulle iyo aadan isaaq cumar cabdulqaadir ibraahim bulle injineer maxamuud maxamed bulle khadiijo maxamed bulle raxme ibraahim bulle iyo caruurteeda maxamed ibraahim bulle cabdinuur aadan foley iyo doctor yuusuf maxamed nuur dhammaan dadkan oo kala jooga muqdisho baydhabo xudur iyo baraawe iyo weliba norway sweden canada kenya iyo dubay waxay halkan hambalyo uga dirayaan macalin aadan kalmoole iyo marwadiisa nuurte aadan maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd toddobadii bishan juun wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin aadan kalmoole noqo adeerkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhamaalkana wuxuu naga soo gaaray ayeeyo canab cabdi geedi awowe maxamuud odowaa cabdulaahi iyo ayaanleh maxamuud odowaa iyo sayid cali maxamuud odowaa iyo saleebaan maxamuud odowaa iyo saalax maxamuud odowaa waa dhammaan ilmo maxamuud odowaa aadan farxiyo iyo seynabna way ku jiraan dhammaantood waa reer maxamuud odowaa waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan jaamac maxamuud odowaa iyo marwadiisa nimco cali cilmi xasan oo wiil ugu dhashay degmada gaashaamo wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdiqani jaamac maxamuud waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waa tahay annaguna waxaan leenahay aamiin
hambalyada ugu dambeysa barnaamijkeena caasha waxay naga soo gaartay dadka kale ah abaayo aamine maxamed iyo abaayo amaal maxamed jaalle xiish iyo hooyo baabo gacal iyo fadxi maxamed qaasim cismaan iyo axmed cismaan ruqiye xasan saruure xasan faadimo xasan fardowse xasan maxamed xasan siyaad iftin looxow iyo suleymaan xasan geedi iyo xabiibo macalim dahabo xuseen cabdikariim iyo cabdicasiis maxamed cabaas yaasiin ibraahim maxamed iyo dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dalasho ay u dirayaan nadiifo maxamed iyo ismaaciil cismaan oo ku magac dheer ismaaciil dareefa oo ay gabro ugu dhalatay isbitaalka m s f ee xerada qaxootiga dhagaxley kam ee dalka kenya gabadhaas waxaa loo bixiyey caaisha caaisha ay noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aan kusoo xiraynana waa heesta ilow waxaa si wada jira ugu luuqeynaya caashe cabdo malika iyo maxamed axmed kuluc heestaas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaan idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Hello, Sahau, hello. شوفه mimi hapana sitaki kukuona wewe mimi hapana sitaki kukuona wewe
ilow ilow aan silmaadi furgetabawtid ilow ilow aan silmaadi furgetabawtid ilow sahaaw ilow sahaaw ilow sahaaw ilow sahaaw ciddu eedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne ciddu eedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan dunayay I do want to see you أنا أنا مشتاق أشوفك ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي
amurha ilaahay ha eersan waxba ha ku afgabadsan amurha ilaahay ha eersan waxba ha ku afgabadsan adigoo eedaysan ha ku hoosi adkaysan mahadsanidin cashe ibraahim aadan cashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari oo barnaamijkaas siiya hambalyada iyo heesaha daadihinayey